haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb tobnaad oo ka mid ah sheekadii waasuge iyo warsame sadcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare weli waa gurigii laba xidig la dirir waa allabarigii iyo ducadii uu isagu abaabushay kadib markuu dhowaan dallacay oo xidig labaad garabka loogu tolay cunnadii oo goordhow lasoo dhigi doono ayaa la sugayaa isla markaasna reermayaalkii la casumay oo dhinaca iyo waasuge iyo warsame oo dhinaca kale ah ayaa kolba mid soo tuurayaa sheekooyin iyo suugaan ku saynsaaban oo shiiqsi leh odayadii reer magaalka ahaa midkood waa kii soo booday oo warsamo ka waraystay iyaga iyo qabyaaladii halkay kala marayaan iyo sida reer magaalka in iskaa wax u qabso ay barteen iyo in kale markaasuu ku jawaabay in wax ay u dhibta mooyee aan reer miyigu weligood iyo allahood qabyaaladda waxba ka dheefin reer magaalkuna uu yahay kuwa afka ka dhowra isla markaasna ku shaqaysta warsama markuu arkay in hadalkiisu uu dadka saameeyey oo madaxa loo wada ruxayo ayaa isku kalsooni hor lihi ku abuurantay dabadeedna isagoo hadalkii sii wata ayuu yidhi waxaa kaloo reer magaalow aad si daacadnimo darra ah uga dhagadaarsateen waanadii iyo ducadii qabyaaladda kullidka ahaa oo mar walba uu soomaalida u soo jeedin jiray xaaji maxamed axmed liibaan taasoo aan ka xusuusto heestii ahayd qasadkeeda soomaali alla ha u quwiyeeyo reer qabiila fulaan rabbigay ha ka qaado qalqalkii nagu raagay qod kaleeta ha aado wax dhan baan qulbanayne qalbigeennu ha nuuro waxay kaloo ila tahay in su-aasha qaybteeda labaad aysan jawaabba u baahnayn maxaa yeelay iskaa waxu qabsada aad maantana weydiinaysid waa shaqo aad naga barateen markuu warsaba intaa yidhi ayaa waasuge oo saaxiibkiis kaabayaa ku daba karay hees kale oo dhowr bayd uu ka xusuusanayay isla xaaji maxamedna tiriyey markii gobonnimada la qaatay kadib xaaji maxamed wuxuu aad u saruugay sida foosha xun ee madaxdii xilligaasi ay wax u maamulaysay wuxuuna fikraddiisa ku muujiyey heestiisii arag la baxday ee ahayd yaabaya soomaaliye dadkii waa kan yaacayee hadalkii yaqiinahoo aan la yeelin baan arkaa toltol waan ka soo tagnoo xorriyaan tugteed haynay ninkii tiisa waayayoo u la tooxan baan arkaa khilaafka soomaali ee kharribaadda noo lahaa raggaan khaas u doorannoo iskhiyaanayaan arkaa farxaddii soomaaliyay fahmadeedu daad ahayd raggii foolhoraad noqdoo farkutaag leh baan arkaa quruuntaan ka qayb galli iyo quwo diini baan rabnay in qabiil qabiiladii qumi diiday baan arkaa mahad baa inoo egoo macdan dawlad baan hele rag muraayadii jabtoo madmadow leh baan arkaa hantidii rabbaa hayoo intaan haybinnaan helne shalay gaal u hiiliyaal naga hooshayaan arkaa yar iyo weynba dawladdii isla yeelashaan rabnay yadda kii la gaadhay oo kuwii xoobsadaan arkaa intaa kadib wuxuu waasuga raggii u soo jeediyey su'aalo ka samaysan tusaalooyin ku saabsan dhibaatooyinka qabyaaladdu u leedahay horumarinta nolosha bulshada laakiin oo isaga dareenkiisu ku qotomay amaba uu u arkayay arrin miyiga u gaara wuxuu yidhi weligiin ma aragteen wiil madi reer ku ahaa oo loogu aaray nin uusan dilin kana warhaynin meel lagu dilay qabyaalo daraaddeed weligiin ma aragteen wiil iyo gabadh soomaaliyeed oo isjeclaaday lana yidhi isma guursan karaan maxaa yeelay isma gayaan qabyaalo daraaddeed weligiin ma aragteen nin soomaaliyeed oo soomaali kale ku tidhi dhulka nooga guur annagaa iska lehe qabyaalo daraaddeed intuusan warsama dhammaysan tusaalooyinkiisii murtida lahaa ayaa qaladii la keenay si weyn ayay dadku ugu qushuuceen ereyada dareen kale ee uu waasuga ku faaqiday ilaha dhibaatooyinka qabyaaladdu ka aloosnaayeen intii cuntada loo faraxalanayay su'aalihiisii ayaa si xiisa leh dadku ugu bulaamayay isla markiiba dibir baa inta saacadda fiiriya raadiyaha daaray mase waxaa ka socda barnaamij ku saabsan qoridda af soomaaliga waxaa markaa gabay ka tilinayay sheekh caaqib cabdulaahi isagoo lahaa afku qaaya weynaa kolkii qorista loo yeelay fartu qiimi badanaa kolkii dhoobka laga qaaday qalqalloo xuruuf aan lahayn qaladna loo diiday sadarradu qurxoonaa kolkii qalinka loo fiiqay waasuge iyo warsame intay magaalada joogeen waxyaalo badan oo qorista af soomaaliga ku saabsan ayay raadiyaha ka maqleen sida khudbooyin gabayo iyo heese intaba warsama wuxuu barnaamijkaa ku xusuustay raggii ay isku weelka wax ku cunayeenna u mariyey gabay uu horey raadiyaha uga maqlay kaasoo uu tiriyey cabdilla raaga taraawiil ahaana labaatan iyo laba aamustiyo shaqal irmaaneeya amraniya tilmaame iyo gudbe aade iyo jooga isku dare xidhiiriye falkaab ereyadii niya ebyeniyo haddaan magac uyaal ku arkay joornaalka mar haddii afkaygii la qoray aabba iyo hooyo mar haddaan amaahsigii ka baxay lagu agoontoobay abaal waxa leh nimankii fartaas soo abaabulee amiirnimo sin iyo garab jirtay nagu abuureene afafkaa qalaad iyo maxaa eragta ii dhiibay anaa macallinoo raba dad loo furo iskuulaada la qadeeyey ayaa nin dhallinyaro ah oo barnaamijkii raadiyuhu tale ku dhaliyey uu si deggan labada oday su-aal ugu jeediyey wuxuu yidhi waa suge iyo warsamow waxaad nooga warrantaan ra'yiga aad ka qabtaan qoridda af soomaaliga iyo sida uu warkeedu idiin soo gaaray waxaa jawaabtii qaatay warsamo oo yidhi sida runtaa reer miyiga waa looga wanaagsan yahay waxbarashada maxaa yeelay waa dad aan meel ku nagayn oo had walba raadinaya daaq iyo biyo laakiin waxaan kuu sheegayaa in aysan maskaxda reer miyigu sida tiinna u qaybsanayn oo aan aaminsannahay inuu af soomaaligu yahay lama huraan waa cawska jilaal sideedana waa ceeb aan laga soo waaqsan ummad gob ah oo haddana ku dhaqmaysa waxyaalo afku ka mid yahay oo ay ka dhaxashay shisheeyihii gumaysan jira warsame oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi haddii aan walaalow hadalka runtiisa kuu sheego ama kuu soo koobo waxaa afafka iyo dhaqamada shisheeyaha ku faanaya oo ay la tahay inaan laga maarmi karin waa reer magaalka sidaaad ogsoon tihiin waxay reer miyigu aaminsan yihiin ummadnimada iyo dhaqanka soomaaliyeed waxayna mar walba garab taagan yihiin qofkii rumaysan arrintaasna waxaa hore tusaalooyin uga bixiyey xaaji aadan axmed afqalooc oo yidhi ninna kuma aflaxo hadal dad kale u akhriyayaane aayaha dhulkaagiyo dantaa lagu ilaawaaye kuwii uurka kula jiibsadaad arag collowdaane haddaan dhaqanka laysaga ekayn laysma aamino e waa kale ajnabi laba kastoo ehel wadaagaaye afar qof oo walaala ah hadduu ruuxba beled aado mid waliba akhlaaq gooniya yuu kala imaadaaye arrinna kuma heshiiyaane way kala irdhoobaane dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo oo aynu toddobaadka soo aadan iyo qayb koob iyo tobnaad kana mid ah sheekadii waasuge iyo warsame sabcaalkii soddonka maalmood hadduu